bilowgii cutubka shan iyo tobnaad waxyaalahaas kadib ereygii ilaah baa abrahm ugu yimid muuqasho ahaan isagoo leh abrahamow ha baqin anigu waxaan ahay gaashaankaada abaalgudkaaguna aad buu u weynaan doonaa oo abraham wuxuu yidhi sayidow rabbiyow maxaad isiin doontaa waayo anigu carruur la'aan baan sii socdaa reerkaygana waxaa dhaxli doona elicaser oo ah reer dimashaq oo abrahm wuxuu yidhi bal eeg aniga ima aad siin farcan oo mid gurigayga ku dhashay baa idhaxlaya oo bal eeg ereygii rabbigaa u yimid isagoo leh ninkanu kuma dhaxli doono laakiinse waxaa ku dhaxli doona wiil aad dhali doontid oo dibadduu u soo bixiyey oo ku yidhi balsamada fiiri oo xiddigaha tiri haddaad tirin kartid oo wuxuu ku yidhi sidaas oo kalea farcankaagu ahaan doonaa oo rabbiga wuu rumaystay ilaahna taas wuxuu ugu tiriyey xaqnimo oo wuxuu ku yidhi isaga anigu waxaan ahay rabbiga kaaga soo kaxeeyey uurtii ree khaldayiin inaan ku siiyo dalkan si aad u dhaxashid oo abrahm wuxuu yidhi sayidow rabbiyow maxaan ku ogaadaa inaan dhaxli doono oo wuxuu ku yidhi ii kaxee qaalin lo ah oo saddex jir ah iyo ceesaan saddex jir ah iyo wan saddex jir ah iyo qooley iyo xamaam yar oo wuu u kaxeeyey kuwaas oo dhan oo bartanku ka kala wada gooyey oo badh kastaba kan kaluu hordhigay laakiinse shimbirihii ma uu kala goyn haad baana hilibkii ku soo degtay laakiinse abrahm baa ka eryey oo kolkii qorraxdu sii dhacaysay ayaa hurdo aad u weyn abrahm ku soo dhacday oo baleeg cabsi gudcur weyn leh waa ku soo degtay markaasuu wuxuu yidhi abrahm ogow in hubaal farcankaagu ay dad qalaad ku ahaan doonaan dal aan kooda ahayn oo ay u adeegi doonaan oo afar boqol oo sannadood waa la dhibi doonaa oo weliba quruuntaas ay u adeegi doonaan xukun baan ku ridi doonaa oo dabadeedna way ka soo bixi doonaan iyagoo xoolo badan wata laakiinse adigu nabad baad ugu tegi doontaa awowyaasha oo waxaa lagu xabaali doonaa adigoo cimri dheer gaadhay oo iyagu qarniga afraad halkan bay ku soo noqon doonaan waayo dembigii ree omar weli ma dhamma oo waxay noqotay markii qorraxdii dhacday oo ay ahayd gudcur in girgire qiiqaya iyo dab ololaya ay dhex mareen caddadkii maalintaas rabbigu abrahm buu axdi la dhigtay isagoo leh farcankaagaan siiyey dhulkan oo laga bilaabo webiga masar ilaa webiga weyn oo ah webiga yufraad reer qayn iyo reer kanas iyo reer kadmoon iyo reer xeed iyo reer feris iyo reer rifaa'iim iyo reer amor iyo reer kancaan iyo reer girgaash iyo reer yebuus